sideed iyo labaatanka luuliyo maanta oo kale ayaa dunida laga xusaa maalinka caalamiga ah ee cagaarshooga waxaana maalinkan muhiim u yahay bulshada caalamka si looga wacyigeliyo halista cudurkan habetetiska loona dhiirigeliyo tallaabooyinka lagu baabi'in karo sanadkan laba kun shan iyo labaatan alkordhiga maalinkan waa habetetiska hala baabi'iyo baaqaas oo lagu muujiyey baahida ay dunidu si deg dega u qabto in markaasi la xoojiyo wacyigelinta iyo kahortaga cudurkan haddaba cudurkan cagaarshoogu maxaa uu yahay sidoo kalena ma jira tallaabooyin qofku kaga hortegi karo cudurkan doctor shaafici aadan oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada dhuusamareeb ayaa su-aashan nooga jawaabay
cudurkan cagaarshooga waxaa lagu yaqaanaa waxaa badanaa soomaalidu waxay u taqaanaa haddii qofku indhuhu cagaartaan ama jaallo noqdaan qandho fara badan uu leeyahay bog xanuun ama abdominal bain waxa la yidhaahdo matag daal fara badan lagu yaqaanaa marka calaamadahaasaa lagu garan karaa tan ugu muhiimsan waa markii indhuhu ay jaallo noqdaan ama cagaar noqdaan jaandes waxaa loo yaqaano meeshaas waxaan rabaa inaan ku daro soomaalideena waxay dhahaan cudurka cagaarshooga waxay ka aaminsan yihiin waxa mataqaanaa in dabka lagu daaweeyo taasina waa mid aan xiriir la lahayn daaweynta cudurkan waxaa isku soo beegmaya markii calaamaduhu qofka ay kasii baaba-ayaan iyo qofka markii la gubay sidaas darteed bulshada waxay aaminsan yihiin inuu cagaarshoogi uu daawo u yaha dabkii taasina waa mid aan waxba ka jirinin marka bulshada baa uga digeynaa inay mataqaanaa dabka lagu daaway cagaarshoga cagaarshoga dabka laguma daawey karo waa virus qaarkood waxay leeyihiin ka hortag qaarkoodna wax mataqaanaa ma lahan ka hortag sida hepatitis b oo kale wuxuu leeyahay tallaal laakiin kuwa kale ma lahan hepatitis egoo kale isaga waa cudur ku gudba biyaha iyo cuntooyinka wasaqaysan waxaa la yidhaahdo fico oral transmission kaasoo badanaa ilmaha ku dhaca isagoo wax dhiba male waa waxay dhahan waa self limited wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka galmudug ayaa dhinaceeda sheegtay inay wadaan dadaalo ku aadan sidii bulshada looga wacyigeli lahaa sidoo kalena ay baaritaanada iyo tallaalada cudurkan u qaadan lahaayeen cabdulaahi warsame abtidoon agaasimaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka galmudug oo wareysi gaarasiiya rediyoda dheer ah ayaa sheegay in wasaaraddu ay samaysay wacyigelino oo ay ku doonayso in bulshada looga wacyigeliyo khataraha cudurkan cagaarshooga wasaaradda caafimaadka ee heer qaran iyo heer gobolba runtii cudurkan tallaabooyin badan ayay ka qaadaan hadday ahaan lahayd ka hortag iyo hadday ahaan lahayd wacyigelin iyo hadday ahaan lahayd tallaal intaba sanadadii lasoo dhaafay iyo xilligan lagu jiraba inkastoo heerkii loo baahnaa aysan gaarsiisnayn haddana dadaal loogu jiraa sidii wax intaa ka sii badan looga qaban lahaa cabdulaahi runtii waa jiraan ololayaal wacyigelin iyo tallaal ah oo lagu wado cudurkan haddaan ku kala hormariyo tallaalada waxaa laga helaa goobaha caafimaadka ee dowliga ah ama babliga ah goobaha brifatka ama gaarka loo leeyahana waa laga helaa runtii tallaalo looga hortago cudurkan diinta islaamku ahmiyad weyn ayay siisay caafimaadka bini aadanka sheekh cabdulaahi sheekh daahir oo ka mid ah culimudiinka magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay inka culimo ahaan ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay markay timaado khataraha bulshada dhexdeeda in looga digo oo cagaarshoogu qeyb ka yahay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waa booriyey waa tadaawi isdaaweeyuu yidhi waa muhiimad marka tadaawiga la siiyey saasoo kale muhiimadda ay leedahay caafimaadka shay xaaraama oo qofku inuu isticmaalo aan la ogolayn aa tadaawiga daraadiis loo ogolaada caafimaadka kaadidu waa shay xaaraama in la cabo la isticmaalo midna lama ogolaa wamaca daalika markii xagga dibiga iyo dhakhtarnimada ay joogto nabigu waa ogolaada calayhi salaatu wasalaam niman curaniyiin la yiraaho magaalada madiina ta yimaadeen uurweynaant oo ku dhacay oo calooshii weynaatay calaykum biabwaabi libil uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam geela kaadidiisa caba fa inahaa naaficatun lidariyati buduunuhum dadka calooluhu waa weynaadeen waa anfacaysaa waa lagu daaweeyey dadka markaa shayga nijaasada oon wax kaloo daahira oo meeshiisii geli kara aan la heli karin nafta in lagu badbaadiyo shareecadu waa ogosha markii khamrada laga soo reebo khamrada ayadu waa laga siibay nacfigii waa laga siibay wax tadaawi oy leedahay ma jirto marka shareecada islaamku muhiimad aada u weyn ayay tadaawiga ay siiday weliba ka hortegidda nafta la difaaco shareecada islaamku mowduuc weyn ama baabab waaweyn ay ka qarirtay ayadoo qofka bani aadamka waxa ugu weyn waxaa ka mid a caqliga qofka caqligiisa iyadoo la ilaalinayo waxaa caqliga fasaadiya waxaa ka mid a maandooriyaha sida khamradoo kale qofka khamrada caba shareecada islaamku tacsiir iyo karbaash iyo darbiyay u jidayd arrintaasna waxaa looga dan leeyahay waa ximaaya lilcaqli
dunida oo dhan ayaa wada dadaalo xoogan oo ku saabsan sidii loo ciribtiri lahaa cudurkan cagaarshooga afrikana waxa ay ka mid tahay dalalka ugu badan ee kiisaska cudurkan laga diiwaan geliyo iyadoo si guud bulshada soomaaliyeed lagu baaqay ka hortagga cudurkan iyo baaritaanadiisa